insaanu hadalno alla loo wax inooma cadhin hanaan dowladnimadeeniyo suhya haybadan bahayno nabadu waa lama huraano ka hortaga kulaado heshiiya walaalyaalo mudaayo toos tooso maanay toos
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka xulashada warasida raadiyo wacdaado habeen wacnaha wanaagsan mar labaad ku soo dhowaada barnaamijka xulashada warasida raadiyo wacdaado qodobada dhegaysta lacawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka qayb noqon doona maamulka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxay ka hadleen xaaladda amni ee magaaladaasi waxayna soo saaraa amaro ku socda bulshada degta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maamulka somalilan ayaa maanta waxay u dabaaldegayaan markii ay ka goosteen soomaalida inteeda kale qodobada kale dhegaysta caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka qayb noqon doona dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay inaan la aqbali doonin in si aan wanaagsaneyn loo maamulo dhaqaalaha ka soo xarooda garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho qodobada kale dhegaysta caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan anagudaan kuusoo gudbi doonaa waxaa ka qayb noqon doona maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda soomaaliya ayaa saakay xukun dil ah ku fulisay cabdiqaadir cabdi xasan oo ku eedaysnaa in uu fuliyey qaraxii ka dhacay suuqa beerta ee degmada wadajir ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho qodobada kale dhegaysta caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka qayb noqon doona ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk ee soomaaliya abukaate mahdi maxamed qadar ayaa ka hadlay arrimaha la xiriira dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale maamulka somalilan qodobada kale dhegaysta caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan anaguna aan kuusoo gudbi doono sidoo kale waxaa ka qayb noqon kulanka golaha wasiira xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankooda caadiga ahaa uu shirgoodoominayo ra-isul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre madaxweynaha maamulka somalilan axmed maxamed maxamuud silaanya ayaa maanta qodbad ugu talagalay ka sana guurada gooni iskutaagga maamulka somalilan u jeediyey shacabka maamulka somalilan qodobada kale dhegaysta lacawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan annaguna aan kuusoo gudbi doono sidoo kale waxaa ka qayb noqon doona wasaaradda arrimaha gudaha maamulka puntland ayaa soo saartay dignin ku socota dhammaan hay-adaha ka howlgala deegaanada maamulka puntland si gaara madaxda hay-adaha n r c iyo sidoo kale d r c kuwaas oo sheega in dadka ay caawiyaan qodobada kale dhegaysta caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka qayb noqon doona maamulka puntland ayaa waxay shaaciyeen inay gacanta ay ku soo dhigeen horjoogayaalo ka tirsan barcabeeda soomaalida qodobadaasi waxaynu ku soo kornay barnaamijka dhegaysta aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka waxaa idin soo saaray ilaa socodsiihaya aniga oo xasan axmed maxamed dhanka farsana waa saaxiibkay cabdulla axmed maxamuud waa mar kale iyo barnaamijka xulashada warsi raadiyo cadaado kulanti wacan oo xeesla dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka xulashada warsi raadiyo cadaada aanu ku bilownay qodobka ugu raaca oo barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxa uu noo noqonayaa maamulka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiran ayaa waxay ka hadleen xaalada amniya ee magaaladaasi maamulka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiran ayaa waxay ka hadleen xaalada amniya ee magaaladaasi waxayna soo saareen amaro ku socda bulshada degta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiran madaxa amniga magaalada beledweyne carab nuur yuusuf oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inaysan jirin qof qori ku dhex qaadan kara magaalada beledweyne marka laga reebo hay-adaha amniga waxa uu sheegay qorshuhu inuu yahay sida loo sugi lahaa amniga guud ee magaalada beledweyne wuxuuna sheegay dalka inuu ka tegay in hadda lagu dhex mooryaameeyo dadkana lagu qalqalgeliyo hubka aan sharciga ahayn sarkaal cabdinuur ayaa sheegay kaliya inay magaalada hub ku dhex qaadan karaan afarta haydeed ee amniga magaalada quseeye wuxuuna shakhsiyaadka caddaystay falkaasi ugu digay ee arrintaasi marar kala sameeyay qubshuhu hadee qubshuhu wuxuu yahay hadee magaalada beledweyne waxa qori ku dhex qaadan kara oo magaaladu ma ahan hadee in dadku maanta ma ahan dad inta qori lagu dhex qaato lagu dhex mooryaamaya dalku maanta waa ka tegay magaaladu waxa qori ku wadan kara waxaa ka jirta haylaha ammaankooda qusaysa cid kasta waxaan u sheegaynaa inay ka digtoonaato afarta hay-adooda ee amnigu magaalada quseeya ciddaan ka hayn inay qori ku dhex qaadato ciddii lagu arkana tilaabo sharciga waafaqsan baa laga qaadaya waayo bulshada uu dhibaato ku yahay in qori aan nidaam dawliya loogu shaqaynayn in bulshada lagu dhex qaato ammaanka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa maalmahan waxa uu yahay mid aad u soo hagaagaya maadaama qaybaha kala duwan ee ciidamada ay wadaan dadaalo lagu sugaya ammaanka magaaladaasi
hadal imisaan hadalo hadalo wax inooma hadhine ana dowladnimadeeniyo shucuya haybadaan lahayno hadal imisaan hadalo hadalo wax inooma hadhine anaa dowladnimadeeniyo shucuya haybadaan lahayno nabadu waa lama huraano ka hortaga fulaado heshiiya walaalyaalo furdaayo toos tooso maanay toos
weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka xolashada warasiyo raadiyo cadaado qaybii hore barnaamijka inaan dhegaystala bartan kaga jirnaa lix iyo labaatan sano ayaa laga joogay markii maamulka somalilan uu ku dhawaaqay gooni iskutaagiisa ku aadan in uu ka go-ay soomaalida inteeda kale toban iyo sideedii bishii may ee sanadkii kun sagaal boqol sagaashan koodii shirweyne ka dhacay magaalada burce ee xarunta gobolka togdheer ayaa hogaan dhaqameedkii bulshooyinka ku noolaa gobolada owdal iyo togdheer waxa ay ku go-aansadeen in ay samaystaan dal ka madax bannaan soomaalida inteeda kale dabaaldegyo koob kooban ayaa maanta waxa ay ka dhaceen magaalooyinka buuco berbere hargeysa iyo sidoo kale magaalooyin kale oo waaweyn taas oo lagu muujinayo toban iyo sideedda bisha may madaxweynaha maamulka somalilan axmed maxamed maxamuud silaanya ayaa sheegay in sanadkan dabaaldegyadii badnaa ay ku bedeleen in ay taageereen dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira gudaha maamulka somalilan hase yeeshee dabaaldeggii iyo damaashaadkii sideed iyo tobanka may laba kun iyo toddobiyo tobankii waxaan u bedelay inaan doorkan dareen la wadaagno isla markaana daryeelno dadkeenna abaaruhu istabaaleeyeen sidaa darteed waxaan ugu baaqayaa shacbweynaha somalilan meel kastoo ay dunida dacaladeeda ka joogaan inay si xilkasnimo leh xamaasad iyo xasanaad raaris leh uga qayb qaataan qaaran ururinta ballaadhan ee guddida sideed iyo tobanka may aan u magacaabay sameeyaan maalmaha qaran sideed iyo tobanka may ilaa lix iyo labaatanka juun iyo maalmaha bisha barakaysan ee ramadaan
hadal imisaan hadalo hadalo wax inooma hadhine Ana dowla-
dhegeystayaal weli waxaa la socotaan barnaamijka xulashada warasiyo raadiyo cadaado qaybo hore barnaamijkan dhegeystayaal bartanka ayaan kaga jirnaa qodobka xagee caawa barnaamijka aad ku dhegeysan doontaana waxa uu noqonayaa dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa sheegtay inaan la aqbali doonin in si wanaagsaneyn loo maamulo dhaqaalaha ka soo xarooda garoonka diyaaradaha cadcadda ee magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow ayaa sheegay in muddo laba cisho ah canshuuro laga qaaday jaadka soo gaaray magaalada muqdisho uu dhammaa in ka badan boqol iyo soddon kun taas oo u dhiganta koror ka badan boqolkiiba soddon iyo afar oo u dhiganta shan boqol iyo konton bishii inaan la ogeyn meesha ay aadi jirtay lacagaha sidoo kale waxa uu sheegay in boqolkiiba soddon canshuurtii saxda ahayd in la lunsaday oon la ogeyn meel ay ku baxday wuxuuna sheegay in lacagtaasi aan si sharci ah aan si sharci ah loo xarayn injineer yariisow ayaa sheegay inay jiri doonto baaris iyo isla xisaabtan dhab ah si loo joojiyo musuqmaasuqa baahsan ee ka jira gudaha dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa jiri doona isla xisaabtan ah bilihii hore sababta deqligan labada casho lagu qabtay loo qaban waayey cid ka fakanaysa isla xisaabtankan ma laha ra-isul wasaaraha iyo madaxweynuhu waa ka go'an tahay in musuq maasuqa la cerab tiro marka saas daraaddeed dhiirigelinta shaqaalaha waxaa sii dheer inaan u digno cid allaale cidiidii maaragtay ku dhaqanta arrin musuq maasuqa in tallaabada ugu adag la qaadi doono wixii horena aan laisaga harayno xisaabtanka uu maaragtay la dabageli doono anaan dowladnii madeeniyo shucuyad ay baddaan lahayno hadal imisaanu hadallo hadaloo xinooma cadhine anaan dowladnii madeeniyo shucuyahay baddaan lahayno nabadu waa lama huraano ka hortaga muraado heshiiya walaalayaalo mudaayo toos tooso maarnay toos
dhegeystayaal weli wax la socotaan barnaamijka xulashada warasiyo raadiyo cadaadu qodobka hee caawa barnaamijka aad ku dhegeysan doontaana waxa uu noqonayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa saakay xukun dil ah ku felisay cabdiqaadir cabdi xasan oo ku eedeysnaa inuu fuliyo qaraxii ka dhacay suuqa bakaaraha ee degmada waaberye lix iyo labaatankii bishii nofembar ee sanadkii hore dilkan togasho ahaa ayaa waxa uu ka dhacay fagaaraha ku yaala iskuul bulisiyan waxaana goobjoog ka ahaa muslimiinta ugu sarreysa ee maxkamadda ciidamada qalabka sida sida saraakiil ciidan ciidamada dilka fulinayay iyo sidoo kale xubno kale saraakiisha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in ninkan uu horay u qirtay dembiga ah inuu ka dambeeyey qaraxaasi shalowna uu ka mid ahaa xeerlaalyaha ku-xigeenka ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya dhamme muumin xuseen cabdullah ayaa ku dhawaaqay xukunka dilka markay ahayd labadii bishii labaad laba kun toddobayo toban waxay maxkamadda derajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay shabaab cabdulqaadir cabdi xasan afartan jir ah ina xaliima caliyarow ku dhashay shabeellada hoose kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in uu ka tirsan yahay ururka al-shabaab kuna qornaa ismiidaamin lana soo qabtay lix iyo labaatankii bishii koob iyo tobanaad laba kun lix iyo toban isagoo wada gaari caasi ah oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa ujeedkiisuna ahaa inuu isku qarxiyo dadka shacabka ah ee ku ganacsado suuqa beerta ee degmada waabiri ka dibna ay qabteen ciidanka amniga sidaasna uu ku qarxay gaarigii uu waday qaraxaas oo ay ku geeriyoodeen soddon qofood oo shacab ah afartan iyo saddex kalena ay ku dhaawacmeen taariikhdu markay ahayd labayo tobankii bishii saddexaad laba kun toddobayo toban dembiile ismiidaamiye shabaab cabdulqaadir cabdi xasan waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii shacabkii ku geeriyooday suuqa beerta ee degmada waabiri lix iyo labaatankii bishii koob iyo tobanaad laba kun lix iyo toban maanta oo ay taariikhdu tahay siddeed iyo tobanka bisha shanaad laba kun toddobayo toban waxaa lagu fuliyey xukunsanaha xukunkii dilka toogashada ahaa wabillaahi tawfiiq
hadallo hadallo wax inooma hadhin annaan dowladnimadeediyo shucuyan haybadaan lahayno hadal imisaanu hadallo hadallo wax inooma hadhin annaan dowladnimadeediyo shucuya haybadaan bahayno nabadu waa lama huraano ka hortaga kulaado heshiiya walaalayaalo
weli waxaa la socotaan barnaamijka xulashada warasiyo raadiyo wadaado qaybihii dhexe barnaamijka ayaan dhegeysta bartanka kaga jirnaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka ee soomaaliya abukaate mahdi maxamed guuleed qadar ayaa ka hadlay xiriirka la xidhiira dowladda federaalka ee soomaaliya iyo sidoo kale maamulka somalilan waxa uu sheegay inaysan jirin dagaal u dhexeeya dowladda dhexe ee soomaaliya iyo sidoo kale maamulka somalilan nabadna ay ku wada jiraan kuna wada nool yihiin sidoo kale abukaate mahda ayaa sheegay in mar labaad inay dib u bilaabmi doonaan wadahadalladii dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamulka somalilan kadib markii ay dhacdo doorashada maamulka somalilan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegay dowladda dhexe ee soomaaliya inay diyaar u tahay in wadahadalka uu dib u bilaamo lana wada sheekaysto si loo dhammeeyo khilaafka ka dhex jira dowladda federaalka iyo sidoo kale maamulka somalilan ma jiro dagaal ka dhexeeya dowladda dhexe ee soomaaliyeed ee federaalka ah iyo somalilan nabad bay ku wada jiraan nabad bay ku wada nool yihiin Eh, arrinta somalilan waa arrin ku xusan warmurtiyaadka oo wadahadaladii madaxweynuhu markii la doortay uu ballan qaaday ee somalilan Eh, mar labaad dowladda dhexe commitment yani waxay murtiyeedka qodobkiisa afar iyo labaatanaad ayaan jecelahay ku jira in wadahadaladii soomaaliya ay dib u bilaabmi doonaan iyagoo dartartooda qaba hadlayo eh, marka somalilan saddex iyo tobanka noofembar ee madaxtooyadu ay dhacdo ee dowlad cusub oo xilkii la wareegtay oo dhalatay ay timaado waxaa dowladda dhexe diyaar u tahay in ay la wada wadahadalkaasi dib u furmo dib u bilaabmo nabad iyo een, horumar la wada gaadho ee, la la wada sheekaysto miiska lasoo wada fadhiisto
weli waxaa la socotaan barnaamijka xulashada warasiyo raadiyo wadaado qodobka caawa barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxa uu noqonayaa golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankooda caadiga ah oo uu shirgudoominayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre golaha wasiirada ayaa warbixin ka dhagaystay wasiirka amniga oo sheegay in la bilaabo dhaqangelinta goonadii horey ee golaha wasiirada u gaareen ee qorshaha amniga muqdisho oo ciidan isku dhafa ahaa la xareeyey tababarna uu u socdo dhowaan bilaabmi doono howlgalka sugidda amniga sidoo kale in maamulka gobolka banaadir uu bilaabay amarka in baabuurta la dhigin wadada makaal mukarama wasiirka amniga ayaa sidoo kale sheegay in hay-adaha amniga ay ku guuleysteen wasiirka amniga ayaa sidoo kale sheegay in wasiirka amniga ayaa sidoo kale sheegay in laba baabuur oo qarax sida laga hortegay ayna socdaan dadaalo lagu baacsanayo kooxda falalka amni darro ka dhex fuliya bulshada dhexdooda wasiirka dhallinyarada ayaa laga dhageystaa warbixin ku aadan xuska maalinta dhallinyarada iyo asaaskii ururka s w l ee shan iyo tobanka bisha may waxayna sheegtay in xafladdu ay si heer sare ah u dhacday tanoo dhiiragelin weyn u noqotay dhallinyarada soomaaliyeed wasiirka ayaa u mahadcelisay dhammaan intii suurtogelisay in xafladdu u dhacdo sidii loogu talagalay ra-iisul wasaaraha ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda diyaarinta sharciga muhiimka u ah dowlad wanaagga iyo sidai xukuumadda u gudan lahayd waajibaadka loo egmaday wasiirada ayaa ka warbixiyey sharciyada ay diyaariyeen oo dhowaan la horgeyi doono golaha wasiire xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa golaha uga warbixiyey goonadii ka soo baxay shirkii koo iyo tobanka bisha may ee labada kun iyo toban todobada iyo baahida degdega ah ee looga baahan yahay in dabagal joogta ah lagu sameeyo dhaqgelinta go'aanadaasi golaha ayaa uga mahad celiyay dowladda u k oo shirkaasi soo abaabushay iyadoo shirka u ahaa dhaqaalaha iyo siyaasadda sidoo kale wasiirada arrimaha dibadda gaashaandhigga iyo ganacsi ayaa laga dhegaystay warbixin la xiriirtay shirarkii gaargaarka ahi ee london ka dhacay inta shirka uu socday shirka london ayaa aad uga duwanaa shirarkii hore ee madaxweynaha soomaaliya mudane farmaajo iyo wafdigii uu hogaaminayay oo cod iyo aragti midaysan ku tegay shirkaasi tanoo caalamku aad u ammaana shirkan waxaa lagu heshiiyey in soomaaliya iyo beesha caalamka ay wada fuliyaan go-anada ka soo baxa iyadoo laisla xisaabtamayo wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaa war ka siiyey golaha wasiirada ku aadan imtixaanka dugsiga sare oo oo maalinta sabdi ah labaatanka bisha may ka bilaabma doona toddobaatan iyo toddoba xaramood ee dowlad goboleedyada galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland iyo sidoo kale caasimada muqdisho ee gobolka banaadir oo saddex iyo labaatan arday ay u fadhiisanayeen imtixaankaasi ugu dambeynta ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa ka warbixiyey muhiimadda nadaafadda sheegeen in loo baahan yahay in muslimiinta dalka inay door hogaamineed ka qaataan loo horseedo inay bilicda dalkooda hagaajiyaan madaxweynaha jumhuuriyadda federaalk oo soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre wasiirada dhammaan muslimiinta dalka inay wakhtigooda u horayaan inay wadooyinka nadiifiyaan bishiiba mar golaha wasiirada ayaa u mahad celiyey gudoomiyaha gobolka banaadir oo la yimid hindisidaha soo celinta bilicda caasimada soomaaliya ee magaalada muqdisho bismi illahi raxmaan raxiim shirkii golaha wasiirada ee maanta oo shir gudoominaya ra-iisul wasaaraha eh, xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre arrimaha looga hadlay waxaa ka mid ahaa arrimaha amniga warbixin laga dhageystay xuskii shan iyo tobanka mey dardargelinta qorshaha sagaashanka maalmood ee wasaaraduhu soo diyaariyeen sharciyada u baahan in la dardargeliyo ee golaha wasiiradu ansixiyaan si baarlamaanka loo geeyo warbixin shirkii london ah guddi hoosaadyada maaliyadda amniga iyo arrimaha bulshada ee warbixin laga dhageystay ee warbixin kale oo iyadana sidii loo asaasi lahaa ee golaha dhaqaalaha dalka ee iyo warbixin laga dhageystay wasiirka waxbarashada ku saabsan imtixaanaadka dugsiyada sare ee iyo soo celinta ee bilicda muqdisho ugu horeyntii arrimaha amniga waxaa warbixin laga dhageystay wasiirada amniga oo aad looga hadlay een, muxuu ahaa sidii qorshaha ee, amniga ee caasimadda iyo kii dalkaba eh, dhaqangelintiisii inay socoto in ciidamadii eh, loo qorsheeyey in magaaladan muqdisho ay ka howlgalaan ee ku jiray ciidamada booliiska militariga iyo nabad sugidda la diyaariyey eh, xere la geeyey tababar u socdo ee dhowaana la rajaynayo inay howlgal ka bilaabaan magaalada muqdisho sidoo kale gobolka banaadir isna wuxuu bilaabay in baabuurta dhigata maka mukarama jidka ah in muxuu ahaa tallaabo laga qaado ciddii ku xadgudubta Ee, sidoo kale hay-adaha amnigu inay maalmihii lasoo dhaafay ee, laba gaari oo qarax ah ee muxuu ahaa ee, laga hortegay Ee, islamarkaana ee, dadaallo badan ay socdaan warbixinta oo xuska shan iyo tobanka may wasiirka dhallinyarada aad iyo aad uga warbixisay siduu si- u dhacay ee, xafladdaas iyo qorshayaasha ay ka leedahay sida siyaasadda ee qaranka ee dhallinyarada loo diyaarin lahaa Een, warbixinta kale ee ku saabsaneed ee qorshihii sagaalka maalmood sagaashanka cisho ee xukuumadda ra-iisul wasaaruhu aad wuxuu ugu adkeeyey muxuu ahaa, golaha wasiirada in isla xisaabtan uu jiraayo wasiir walbana loo qabtay maalinta sabtiga iyo axadda inuu ra-isul wasaaraha la fadhiisto uu hal iyo hal u weydiiyey wasaaradda warbixin u qabsoomay si ee, muxuu ahaa u dhacdo isla xisaabtan shacabkana loo wargelin doono arrinta kaloo maanta aad looga hadlay waxay ahayd baahida loo qabo dhammaan shuruucda dalku u baahan yahay sidii golaha wasiiradu ay u dedejin lahaayeen si baarlamaanka markuusu soo noqdo ee shuruucdaas loo horgeeni lahaa Ee, shuruucda dalku u baahan yahay oo muhiimka ah waxaa ka mid ah ee, sharciga isgaarsiinta sharciga ee, batroolka sharciga la dagaalanka argagixisada sharciga shaqaalaha rayidka sharciga tamarta sharciga waxbarashada guud ee, iyo wasaaradda een, ee, arrimaha diinta oo iyadana diyaarinayso sharcigii golaha sare ee muftida soomaaliyeed sidii loo asaasi lahaa kadib waxaa warbixin dheer laga dhageystay arrimaha shirkii london ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo wasiiradii ee, tegey london runtiina aad iyo aad ayay uga warbixiyeen sida caalamka usoo dhoweeyey arrimaha marka shirkan london uga duwan yahay shirarkii hore u dhici jiray waxay yihiin marka arrimaha soo socda kow inay tahay markii ugu horreyso madaxweynaha iyo madaxweynaha dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalk ayagoo wada socda hal mowqif lagu tegey mowqif ay isla diyaariyeen la hordhigay caalamkuna aad iyo aad u riyaaqay meeshaasay ka muuqatay midnimo sidaad ka aragteen ee, shirkii jaaliyadda lala yeeshay oo madaxweynaha farmaajo oo runtii u horseeday ee, muxua wafdigii uu hogaaminayay ee, sida ay uga go'an tahay midnimada iyo wada shaqaynta sidoo kale waxay ahayd ee, ingiriis dowladda ingiriiska uga mahad celinaynaa in shirka uu ahaa shir soomaali leeda qorshayaashii soomaaliya geysteenna dhammaan caalamka uu ansixiyey arrimaha kale shirkaas uga duwan shirarkan kale waxay ahayd ee, runtii arrimo ee, si gaargaara madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ula yeeshay ee, madaxdii kale oo iyagana caddeeyey waddan walba uu la kulmay siday diyaarka ugu yihiin arrimaha aadka loogu hadlay waxay ahayd sidaa la socotaan arrimaha abaaraha arrimaha amniga dhaqaalaha iyo arrimaha siyaasadda sidii dalkan ee looga hirgelinaya doorasho hal qof iyo hal cod ah markaan u gudub galo guddiyada muxuu ahaa maaliyadda muxuu ahaa arrimaha ay soo jeediyeen waxay ahayd in sida ugu adag loola dagaalayo masuq maasuqa dhawaanna aad la socotaan muxuu ahaa ra-iisul wasaaruhu inuu dekadda shalay booqasho tegey si loo dhudhuujiyo meelaha laisleeyahay masuq maasuq waa ka jiri karaa sidoo kale shalay maraan tagnay garoonka adaacadda international airport isagana customiska ama waaxda furdada maaliyadda waxay suuragelisay laba casho gudahooda inay soddon iyo afar milyan ay ku badbaadiyaan oo horay loo loonsan jiray taasna golo wuxuu in tallaabo laga qaadi doono cidda allaale ciddii ku xadgudubta ama falal masuq maasuqa la timaada wasiirka waxbarashada ayaa waxaa laga dhigaystay imtixaanada shahaadada dugsiga sare oo dhowaan muxuu ahaa maalinta sabtida ka bilaaban doona dalka warbaahintan waxaan aad uga codsanaynaa arrintatan inay aad ula socdaan isla markaana ay tahay muxuu ahaa horumar dalku maalmo ku tallaabsanayo in shacabka low aada wargelisaan oo nagala shaqaysaan saddex iyo labaatan kun arday ayaa u fadhiisanaysa imtixaanaadka maalinta sabtiga ah laga soo bilaabo muxuu ahaa dowlad goboleedyada ay ka mid yihiin galmudug hirshabeelle gobolka banaadir koonfur galbeed iyo jubbalandba inay fadhiisan doonaan toddobaatan iyo toddoba xarumood saddex iyo labaatankaas kun oo arday ah marka waxay nooga baahan yihiin arrintaasna inaan aad uga wada shaqeyno ugu dambayntii muxuu ahaa ra-isul wasaare wuxuu aad maaragtay golaha wasiirada uga codsaday in soo celinta bilicda muqdisho ee aan ka qaadanno door hormuud madaxweynaha iyo ra-isul wasaaruhuna ay ballan qaadeen in maalinta loo cilaamiyo in nadaafadda laga shaqeeyo inaan annagoo dhan tegi doono jidadka golaha wasiirada iyo madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha aan u horseedi doono shacabka in nadaafaddu ay tahay wax qof walba laga rabo annagana aan dariiqyada muxuu ahaa qashinka ka qaadi doonno arrimahaas ayay ahayn maanta golaha wasiirada aad iyo aada u mahadsantihiin
weli waxaad la socotaan barnaamijka xolashada warasiyo raadiyo cadaado qaybihii dhexe dambe barnaamij ayaan isla soo gaaran dhegaystayaal wasaaradda arrimaha gudaha maamulka puntland ayaa soo saartay degnin ku socota dhammaan haydaha ka howlgala deegaanada maamulka puntland si gaara haydaha n r c iyo sidoo kale d r c kuwaas oo sheegaya in dadka ay caawiyaan wasiirka arrimaha gudaha iyo dowlada hoose ee maamulka puntland axmed karaash ayaa sheegay in ay jiraan hayda ka howlgala puntland kuwaas oo sheegay inay caawiyaan dadka barakacayaasha ah ee balse ay uga timid cabasho ku aadan inay dadkaasi dayaceen waxa uu sheegay in xilligan wixii ka dambeeya puntland ay ka fiirsan doonto qaabka u shaqeeya hayadaha islamarka haddii ay mooji waayeen waxaqabad go-aan laga qaadi doono sida uu hadalka u dhigay hay-adaha qaarkood baa iska yaaca marka waxaasoo informationa ma hayaan bog yay wax siiyaan kuwa iska yaacayo ku dhex jira baanu aragnaa maxay tahay i d b waxaan siinaynaa timir waxaan siinaynaa lacag waxaan siinaynaa maxay tahay futuud kuwee siinayaan yaa og waxaan codsanayaa u n c r iyo annaguna waa kasoo wada saari doonaa hay-adaha kan haasatan n r c d r c iyo inaan laale intii ku shaqa leh oo ay la xidhiidho wasaare u n c r hoos yimaada oo ay fanta siiso dib baan uga wada fadhiisanaynaa inay nidaamkaas haddaan de meesha wa ku sacabka haddaan ku jirno maxaa habeenka loo timaamay haddaan wax ku jirno aanay wax kale ugu dhuumanayno gabdhaha ay shaqaystaan iyo meesha maxaa maalintii loo timi waayay ya had- haddii aan wax noocaasi aanay ku jirin systemkaa wayna soo maran annagu lacag kama rabno noogu soo shuba ma nihin idinku lacagtiina iyo waxayna haysta laakiin aan idiin shaqayno oo waxaas hawl badan baa ku baxday lacag badan baa ku baxday effort badan baa la geliyey ee si loogu hawl yareeyo oo hay-adahaas ciddii wax bixinaysa ee loogu hawl yareeyo wax ee dariiq toosana ee loo mar ay u maraan waxaan jecel lahay ee waan soo saari doonnaa iyadoo qoraalan waxaan jecel lahay habkaa in la raaco lacagiina haysta waxaad ma- saaad u bixinaysaan hadhow ee iyo waktigaad bixinaysaan laakiin nidaamkii baanu dariiqii baanu idin jeexnay dariiqaa hala maro taana waa midaan ku adkaynayo hay-adaha hawshaa iyada a qabta u n c r na waa isla garanay baan u marayna ama waa isla garan doonaa laakiin horaanu uga wadasanayba muxuu ahaaye wixii annaga qoladan iyada ka shaqayn jirtay ee waaxdaas waxaan rabaa wixii aynu ku shaqo leenahay oo u n c r aynu qeybteenna ay tahay in deg deg wax looga qabto oo baahi ah in deg deg wax looga qabto idinkaa ka mas-uula wasaaraddaa ka mas-uula u n c r baa mas-uul ka ah ee wixii baahiya la qaban karo ee la fulin karo waxaan jeclahay in deg deg wax loo qabto si deg dega wax looga qabto hadday innageena u xihan tahay haddii u n c r laga rabo haddii hay-adda u n c r wuxu soo mariso laga rabo ee waa in deg deg wax looga qabto wixii hay-adaha kala ah ee iyada qudheeda waxaan jeclahay in iyana waxaanu faraynaa inay deg deg wax uga qabtaan otherwise annagu riboortna waa ka bixinaynaa haddii eeba kuu roon yahay dad hawshooda gudan waayana way okaan doonaan nalagumana eedayn doono annaga ee taana intaasaan ka gaadhayaa dowladda hoose waa waad- waa wada shiri doonaa haddii alla yidhi ama waaxda tan ha ahaato bulshada ee ama qolada madaxda ha ahaatee wixii aada ku leedihiin waxaan jecel lahay in special qashimadaa tuurmay waxaan jecel lahay in deg deg wax loo qabto ee guddoomiye in ee, deg deg wax looga qabto aan jecel lahay bahala iskarogooyinkii waad haystaan oo loo diro oo laga guro waxaan leeyahay hawl weyn maaha image imagekii wasaaradda iyo tii ee, maxay tahay dowladda hooseba ee, ama iyo tii magaaladaba waxbay u dhamaysaa Ee, iyaga iyo waxaa la dhuuqayo ee, maxay tahay ee, ee, suuliyadaa buuxsamaya waxay anyway dib baan isugu hari doonaa waxaynu ku shaqo leenahay waxaan jecelahay in deg deg tallaabo deg deg la qaado Ee, intaas umaan anu odhan lahaa wixii maxay tahay hawshaa iyadana hawl weyn weeye waxaan jecelahay in hawshaa iyada ah aynu isku waafaqano waxaan waxaan maqlaayey waxaan mar dhowd arkayey ee, markuu cabdikheer weydiinayo lahaa ee, duplication ma rabno inaanu dhicin ee, hay-adu gadaal waa laga aamusay ma lama jeclaysan miyaa ya systemkii in aynu soo sidaa marino lama jeclaysan miyaa
hadal imisaan hadaloo hadaloo wax inooma hadhine anaan dowladnimadeediyo shucuyan haybadaan lahayno
weli waxaad la socotaan barnaamijka xulashada warasiyo raadiyo wacdaado qeybihii dambe barnaamijka inaan dhegeysta isla soo gaarnay waxaa magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe ku dhaawacantay gudoomiye ku-xigeenkii labaad ee baarlamaanka maamulka hirshabeelle canab axmed ciise waxaa soo gaaray gudoomiye ku-xigeenkii labaad ee baarlamaanka maamulka hirshabeelle ayaa wuxuu ka dambeeyey kadib markii uu la rogmaday gaari ay saarneed isbitaalka magaalada jowhar ayaa la sheegay in la dhigay dhaawaca gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka maamulka hirshabelle xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabelle qaarkood ayaa isbitaalka ku booqday gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka maamulka hirshabelle xaalada caafimaad ee gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka maamulka hirshabelle ayaa la sheegayaa inay hadda wanaagsan tahay kadib dhakhaatiirta oo daryeel caafimaad u fidiyeen haddaba maray arrimahaasi ka hadlayso iyadoo ku sugan isbitaalka magaalada jowhar ayaa wax hadaladeeda ka mid ahaa ilaahay baa mahadda iska leh saakay markay ahayd laba iyo tobankii ayaan waxaan u baxay magaalada xamar aabbahay oo xanuunsan uu joogo oon rabay inaan soo booqdo alxamdulilaah markaan marayna meel dhexe waxaa dhacday gaarigiyaa shil nala galay qof nagama dhimanin qof nagama jebin ilaahaygii macbuudka ahaayoo na abuurtay ayaa mahaddaas u sugnaatan uga mahad celinayna waad u jeedaan gaarigii aan saarnaas uu yahay mana jebniyoo waan taaganahay alxamdu shukr rabbilcaalamiin wax dhiba ma qabo waxaan u sheegahayaa walaalahay inta i jecel intaan ehelka nahay intaan qaraabada nahay inta muuqayga taqaana inta magacayga taqaana waxaan qaba inaysan jirin oon caafimaad qabo
hadal imisaan hadalo hadalo wax inooma hadhine ana dowladnimadeediyo shucuyan ay baddaan lahayno
weli waxaa la socotaan barnaamijka xolashada warasiyo raadiyo ciyaado qaybihii dambe barnaamijka aan dhegeysla isla soo gaarnay kulan ay maanta ku yeesheen magaalada muqdisho xildhibaana ku bahoobay madasha hore socod ayaa waxa ay ku beeniyeen inay yihiin mucaarad qorshahoodu yahay inay dumiyaan dowladda cusub ee maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo xubnahan oo kulan iskugu yimid hotel muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in qorshada uu yahay madal loo doonayo in looga dhammaado qabyaalada islamarkaana lagu joojiyo waxa ay ku dareen inaysan ayaga ahayn dowladda madashan ayay sheegeen in ay tahay madal ay leedahay ummadda soomaaliyeed ay ka qaybgeli karaan qof kasta oo muwadan soomaaliya xildhibaan cabdirashiid xedig oo shir gudoominaya kulankaasi ay yeesheen xildhibaanada hore socod ayaa waxa uu sheegay in mar kasta ay muhiim tahay in laga gudbo nidaamka four point five loona gudbo nidaamka soomaalida oo dhan loona gudbo nidaamka soomaalida oo dhan si isku mid ah ay wax u qabsanayaan
بسم الله الرحمن الرحيم آه، وسلامتين دمانتين آه، صحافة آه، بلشدة الصومالية آه، يعيد كسو ضنيسة آه، آه، شركة يجان شرايد وعالكم فردية حبنها آه، آه، قار كمدا آه، حبنها مدشة هرسعود oo ah guddi gaara oo loo soo xil saaray maanta shirkaan inay qabtaan Ee, waxaan rabnaa inaan marka halkan ka caddayno mowqifkeenna ee madasha hore socod sababta loo aasaasay sababtay u dhisantay iyo ee, waxqabadkeeda ee ay ku- ay ku wajahan tahay intaba waxaan rabnaa ee, bulshada soomaaliyeed inaan u sheegno madasha hore socod waa madal ee, siyaasadeed ee, ah ee, madal ay ku midaysan yihiin ee, la doonayo inay ku midoobaan xubnaha ee, baarlamaanka ee, labada gole qaar badanna ay ilaa hadda xubno ka yihiin Ee, sidoo kale bulshada soomaaliyeed aqoon-yahanada siyaasiyiinta ee, qurbo joogta ganacsatada saxaafadda ciddii xubin ka noqonaysana ay u furan tahay Ee, xubi- ee, madashu waa madal hadda dhismaysa ee, bilow ah Ee, maxaan ku idhaahdaa ee, ee, xubnaheedu ay ay ay ee, ugu badan yihiin hadda xubno ka tirsan labada gole qaar badan oo siyaasiyiin ay ku jiraan oon baarlamaan ka tirsanayn ujeeddada madashu ay tahay dalku wuxuu muddo badan ku soo jiray barnaamijka four point five ee awood qaybsiga oo qaab qabiiliya kaasoo muddo badan lagu soo eh, dhaqmayey qorshuhuna yahay in laga gudbo sida dastuurkeenu sheegayo iyo eh, eh, eh, qodobada eh, maxaan ku idhaahdaa eh, eh, dastuurka ee aynu haysanno sida cutubkiisa labaad qodobka lix iyo tobnaad siddeed iyo tobnaad labiyo labaatanaad oo qorshuhu yahay in loo guuro xisbiyo marka ujeeddadu waxa weeye in four point five laga guuro nidaamkii qabiiliga ahaa oo loo guuro xisbiyo madashu qorshaheedu waxa weeye sida aada ogtihiinna xildhibaanada waxaa laga rabaa laba sano gudahood xildhibaan kasta inuu ka mid noqdo xisbi dabcan xildhibaanada way ku waa khasab inay xisbiye galaan weliba waxaa qorshuhu yahay haddii ay xisbiye geli waayeen qofku inuu kursigiisa uu lumin karo intaa marka waxaa dheer dadka kale ee aan baarlamaanka ahayna inay xisbiyada ku biiraan ama gobollada ha joogaan ama degmooyinka ha joogaan ama shaqadu doono qofku hayo taa ayaa marka xildhibaanadu ayagoo ka duulahaya waxaa la bilaabay barnaamijka horusocod waxaan rabnaa inaan hoosta ka xariiqno oo sheegno oo caddayno horusocod qorshihiisa dhow xilligana kuma jirto mooshin lid ku ah madaxweyne ra-iisul wasaare guddoomiye baarlamaan iyo wax la mida midna ujeeddadu waa dhismaha xisbiga horusocod si ku-meel gaara ayaa loo yegleelay anaa guddoomiye ka ah waxaana qorshuhu yahay guddoon inuu yeesho golo fulin yeesho golo dhexana yeesho muddadan dhow ee hadda maxaan ku idhahdaa labadan bilooda annagu waxaanu mas-uuliyaddaa sii haynaynaa inta maxaan ku idhahdaa labada bilood ee soo socota bisha julay marka la gaadhana golaha dhexe ee xisbiga ayaa isu imaanaya shirweynaa la qabanayaa guddoonkii rasmiga ahaa iyo hawshii maxaan ku idhahdaa xisbiga rasmiga ahaydna waa lasoo bandhigi doonaa dal kasta oo adduunka ka jira waxaa jira isla xisaabtan xukuumadda iyo dawladda markaa jirta qaybo ka mida ayaa waxay yihiin xisbiyo u dhisan si la xisaabtana annaga qorshaha iyagu waxa weeye la xisaabtan inaan la xisaabtanno ciddii aan u aragno inay wax dalka ka qabanayso haddii wax fiican la qabanayo waxaa fiican baan taageeraynaa hadduu ra-iisul wasaaruhu barnaamij wada fiican wado waa taageeraynaa haddii madaxweynuhu wado waa taageeraynaa haddii guddoomiyaha baarlamanka wado wixii dalka ka socday oo wanaagsan waa taageeraynaa sidoo kale waxaan ka hortegaynaa ama aan wax ka qabanaynaa ama aan aan le aan dig aan maaragtay tala ka bixinaynaa wixii khaldan ee ama xadguduba ama aan dalka ku habboonayn sidoo kale waxaan tilmaamaynaa meelaha gaabisku ka jiro wixii loo baahnaa in la qabto ee gaabisku ka jirana waa tilmaamaynaa shaqada yadaana ah xildhibaanaan nahay annagaa wakiiladii shacabka ah annagoo afka shacabka ku hadlayna oo shacabkii wakiilkaa ayaana barnaamijkaa fulinayna waxaan rabnaa inaan marka caddayno waan aragna wararka laysla dhex marayo faraha badan oo dadku ay wareejinayaan baraha bulshada bulshadu horta waa inay ogaato wakiiladooda rasmiga waa xildhibaanada xildhibaanaduna waxay diyaar u yihiin inay waddankii uu shaqeeyo la xisaabtan uu jiro dabagal uu jiro horumarin ay jirto barnaamijka ayaa madasha horusocod ay u dhisan tahay marka waxaan rabnaa warka horusocod isagoo soo bixin oo runtii maxaan ku idhaahdaa aan aan aan soo bandhigin aaraadiisa ayaa siyaabo badan loo fasiray qaar badan oo aan uga mahad celinayno si wanaagsan u fasirayna waa jiraan qaar badan oo runtii ama ama ama cabsi ama khalkhal kale uu iskaga dhacayna waa jiraan oo si kale wax u fasiray waxaan rabnaa inaan caddayno ma nihin madal mucaarad ku ah dawladda innagaa dawladdii ka tirsan ma nihin mara madal mucaarad ku ah xukuumadda ama madaxweynaha waa taageeraynaa waxaan ku taageeraynaa waxa fiican ay qabanayaan waxaan ku taageeraynaa inaan tilmaano wixii ay ay toosin u baahan waxaan ku taageeraynaa inaan wixii ay ka gaabiyeen sheegno taana waa mas-uuliyadda nasaara maa inaan cabno oo cunno oo seexanno oo soo tooso shaqada noo taalla ayaa taas ah shacabka soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa marin habaaminta iyo wararka ah maxaan ku idhaahdaa dad wax duminahay iyo dad maxaan ku idhahdaa mucaarad oo ama khayre mucaarad kuwa ama farmaajo kuwa ama jawaari kuwa inaynaan ahayn inaan u caddayno intaasaan anugu dhihi lahaa saaxiibada kalaan siinayaa waxaan rabnaa saxaafadda idinkoo aada u mahadsan waxaad tihiin qaybaha ugu muhiimsan bulshada oo dadka soomaaliyeed dee wararkooda gudbinahaya iyo isu gudbinahaya inaad sidaa u qaadataan sidaa u aragtaan nagula shaqaysaan idinka laftirkiinuna aad tilmaantaan wixii maxaan ku idhahdaa qof kasta oo soomaaliyeedna waxaa loo baahanya inuu tilmaamo waxa dhabta ee loo baahanya dadka soomaaliyeed ee mas-uuliyiinta fikirka iyo talooyinka ay keenaanna waxaa la rabaa in la hubiyo horta talooyinkaani xaggee u socdaan maxay ku haboonyen waxaan aaminsannahay madasha horusocod waxay gacan siinaysaa dawladda waxay gacan siinaysaa xukuumadda waxay gacan siinaysaa maxaan ku idhaahdaa cid kasta oo hawl qabanaysa sidoo kale waxay waxay waxay difaacaysaa ama ilaalinaysaa dastuurka inaan lagu xadgudbin shaqaalaha rayidkaa iyo bulshada soomaaliyeed xuquuqdooda inay ilaaliso maadaama ay iyagu wakiilada yihiin in maxaan ku idhahdaa khayraadka dalka la ilaaliyo oo khayraadka dalka aan lagu xadgudbin hadduu maxaan ku idhahdaa noocuu doono ha noqdo inaan khayraadka dalka lagu xadgudbo heshiisyada caalamiga ee lasoo gaala in baarlamaanka la keeno dadka soomaaliyeed barnaamijka uu si waadaxa oo oo oo maxaan ku idhahdaa babliga in wax waliba miiska u saaran yahay la xisaabtankuna waxa weeye waa run la xisaabtanaa loo baahan yahay yaa xisaabtami kara ma qofkii shaqada qabtay baa isla xisaabtamaya waxaa la rabaa qofkii shaqada qabtay qof la xisaabtama annagu la xisaabtan baan samaynayna haddii alla yidhaaho xaqna waa u leenahay waana shaqadeenna in lala xisaabtamo ciddii diidana waxaan ku idhahdaa dee markaasaa la arki doonaa laakiin hadda xilligan la joogo barnaamijka iyagu sidaasuu u cad yahay maxaan ku idhaahdaa ciddii si kale warar u samaynaysa iyo ciddii wax kale turjumaadee samaynaysana ayaga u taallaa madasha horsocodna sidaasay u dhisan tahay wuxuu albaabku u furan yahay oo taladu ay miiska u saaran tahay qof kasta oo soomaaliya oo doonaya inuu ka qayb qaato tirada xildhibaanada ilaa hadda ku jira waa badan yihiin diiwaangelintooda waa socotaa laba guddi baa iminka la samaynayaa oo ah guddiga qoraya xeerka xisbigu ku dhismayo iyo guddiga maxaan ku idhaahdaa diiwaangelinta dadka ka mid noqonaya intuba waa waa waa soconayaan haddii alla yidhaahdo bisha julay marka la gaadhana annaga hadda si kumeel gaar ayaan barnaamijka usii wadnaa bisha julay marka la gaadhana shirweynaa la isugu imanaya mar kalena waa idinku celinayaa wuxuu yeelanayaa gole maxaan ku idhahdaa golahu yeelanayaa hoggaan guddoona golo fulin iyo maxaan ku idhahdaa golaha dhexe oo maxaan ku idhahdaa dad badan oo bulshada ay ku jiraan idinkana waa idinku marti qaadaynaa saxaafadda inaad qayb ka soo noqotaan ogaataan waxa socda oo xisbiga hore socda qof kastoo soomaaliyeed oo danaynayna albaabku waa u furan yahay hadday xukuumadda tahay hadday xubnaha baarlamaanka tahay hadday wariyaasha tahay haddii ay bulshada soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan tahay aadaa u mahadsantihin waxaan ku wareysanayaa saaxiibada maadaama oo laba sano gudahoodna la siiyey waxaa nagu dhalatay inaanaan sugin laba sanadood gudahood in qof waliba uu ka noqdo xisbi uu qayb meel isugu timaado waxbay ka sheegtaan laakiin ma nihi ma aragti dad oo u socdo in waxyaalaha hadda socda maanta dumin dawladdan hore bay u socotaa anigana waan ku taageersanay laakiin ha ogaato dawladda iyada laftarkeeda waxay tidhi isla xisaabtan yaa xisaabanaya marka ma iyada is xisaabanaysaa waa maya waaye waxa weye ko wax xisaabanaya waa baarlamaanka waaye anagana baarlamaankeen ka mid nahay isla xisaabtankii unba mataqaana iyadu ku aydinayna mataqaana in la isla xisaabtamo isla xisaabtankeena ma aha wax dumis ma aha isla xisaabtanku waxa waa wax dhisid weeye iyo wax toosin iyo wax isku baraarujin waaye marka saa darteed waxa warkay waxaan kusoo koobaya aniga in annaga cad waana caddaynaynaa shacabkiina waan u sheegaynaa shirka annaga nairobi loo qabtay shir ma ahaynin xildhibaan isugu tagay laakiin ayadana ahayna mataqana maadaama ay fasax xagga isugu yimideen iyo intana mataqana xildhibaana joogina way iska warhayeen ujeedana waxa kale maaha tan unba mataqaana waa maanta aan idin caddaynayno aan idin sheegayno iyo ujeedada ay tahay horu socod ujeedeeda u weyn hadafkeeda u weyn oo fog oo u socoto sannada soo socdo waa una intaan waayn marka cid alaal haddii maskaxda iyo mataqaana maanka ugu jirto war dadkan usoo aruursanay waxa bay rabaan inay dawladdii ay wax ka dumiyaan ma nihi dad u socdo dawlad dumid waxaan u soconaa inta aan sheeganay qodobada aan soo sheegana u soconaa taa waxa waa la sheegay waxaan rabnay inaan ka guurno oo qodobada dastuurka mataqaana guddoomiya bisad u sheegay ay ku salaysan yihiin intaasunba mataqana inaan ka inaan mataqaana ka jibi ka jibi gaarno hadalkay waxaan kusoo koobayaa in annagana ilaahay noo fududeeyo xisbigan mataqaana wadno iyo is-uruurinteen intaba dawladda laftarkeeda ayada waxaan ka rabnaa inay gacan nagu siiso abaabulkan iyo waxyaalaaan sii wadno wabilahi tawfiiq ku dhisan sharci mid ku dhisan xisbi mid ku dhisan dawladnimo mid ku dhisan qarannimo aynu noqdo oonu ka guuro nidaamkii qabaligii ka guuro oo ummad soomaaliyeed oo waxgarada oo aqoon-yahan leh oo siyaasiyiin leh inay isku iman karaan oo ay sameeyaan markaa road mapkii ahaa in labada kun iyo labaatanka la gaadho nidaam ku dhisan axsaab oo dimuqraadi ku dhisan oo da'daa yar markaa ay mugtay ku naalooto isdoorasho cod iyo muxuu ahay qofa ayaa muxuu ahay runtii hadaf ku yahay marka madashan ujeeddadoodu waa horsocod weeye sida loo dhigay inay taa sii dedejiso acceleration ay micnaha sii ay ay sii moogtahay horuu sii socodsiiso weeye sii dhaqaajiso weeye sida loo sheegayna maaha muxuu ahay soomaalidu waxay u baratay waxaa laga sheegay moogtahay cadkan oo ku cunaya maa ku ciideeyey maaha dhaqanka noocaas oo kalea soomaalidu dawladnimo curdina weeye dawladnimadaasi inay dhisanto oy noo hana qaado oy toosnaato oy hufnaato oy ka turjunto rabitaanka shacabka taas wey waxaa loo socdaa taa inaynu ku ilaalino dhammaanteen taasaa muxuu ahaayey hadafku yahay ma aha hebel baa loo socdaa iyo hebel kalaa loo socdaa maaha in shaksiyeynta waxa weye qodobkayga labaadaan usoo gudbi shaksiyeynta muxuu ahaayey midiyadu ay had iyo jeer shaksiyeyso hebe hebel baa loo socdaa hebel baa kursiga laga qaadanaya hebel baa xil laga moogtahay xayuubinaya sheekadaas in la jooja habboon qofkan mandate baa la siiyey muddaa la doortay waa lagula xisaabtamaya dawladduna waan ugu hambalyaynaa inay mogtahay ay dawlad la xisaabtana tahay la xisaabtankuna wuxuu ku dhici doonaa golayaasha qaranku ku dhici doona baarlamaanku ku dhici doona guddiyadeedu ku dhici doona maaha mid noqon doonto ee halkan miidiyaha lagaga dhadhawaaqo ama layska cambaareeyo ama laga caayo ma noqon doonto laakiin si constructive oo ama xisbi ku dhisan ama guddiyadeeda ku dhisan buu markaasi u noqon doonta marka taas inaynu horta muxuu ahaa ka caloolfayoobaanaa muhiima waxaan kaloon kula talinayaa soomaalida waxaad moodaa warka waa loo sii sameeya adigoona waxba oo dhan baa laga sii sameeya ayaamahan soo socdoo dhan waxa weeye miidiyadu ku mashquulsanayd waxbaa la duminayaa iyo wax la wababinaya waxbaa la shiray waxaan anugu mogtay miidiyaha kula dardaarmi lahaa inay warka ay qaadanayaan cidda mas-uuliyaddeeda iskala waraystaan meesha uu ka soo fulayo cidda ay muxuuaha u dan leeyihiin cidda ay ka heli karaan cidda ay khusayso horsacad muxuu ahaaye hormoodka iyo guddoomiyaheegii baa jooga waxa lu isagu ku hadlo iyo waxa guddigoodu ku hadlo iyo waxay qoraal ku soo saaraan kaasuunbaa lagula xisaabtami doonaa kaaunbaa lagula xisaabtami karaa markaa in wax ka baxsan lagula xisaabtamaayo horta arrintaa lafteeda aynu muxuu ahaay runtii aynu ka foojignaano aynu ka foojignaano aynu ka foojignaano markaa waxaa ila muuqataa waxay la muuqataa horta inaanu inaynu inaynu dardaarankaa inaynu dardaarankaa aynu moogtahay aynu qaadano aynu qaadano wey inaynu qaadano wey
waraa socda xaasi waraa socda
Ogaadi.
jooji jooji horta Xaasi ogaadi. Xaasi ogaadi warkaa socda waxbaa la duubaya
warkaaga waa duubaya xaj warkaaga waa duubaya
taas ka jara xoogaa joojiya inta yaro fadhiis xaaji xaaji waa fadhiisay ilaa waxaa jooga weriyaashii oo dhan maal ahaada hakurkayga yarsigii ma jeedin
Kaftanka. Gabanya. Kaftan ay ahayd inta.
meeshiina tawarta waxaad qabtiinaan idinla qabaa huwa ogtihiin meelan ku daahay haddana laba nino maaha joogtaan soo salaamaahay saaliga ahaada warkana dad idin kor taagan oo xoogaa col u qabaan idinku arka maahane waxaan oo dhamma ma arkay
Colkaasna yare.
asoo asoo gabagabaynaya waxa weeyaan miidiyaha waxaan kula dardaarmayaa inaanay warka iyagu iska samaynin ee warka ay moogtahay ay ka qaataan meesha uu ka soo fuli karee mas-uuliyaddeeda qaadi kartay oo ah ee hadday xisbi tahay horsocod guddoonkiisa iyo maamulkiisa iyo madaxdiisa inay markaasi ka qaataan qoraal ahaan af ahaan iyo markaasi muxuu ahaay muuqaal ahaanba moogta iyagu hadda si aynu dadka ugu tabinno xaqiiqo dhaba waxa jira aynu ugu tabinno oo aanan mala awaal samayn taasaa markaa ee dardaaraniga midda labaadna waxa weeye horu socod kama turjumayso muxuu ahaayey afraad kooban ama urur gaara ama ideology gaara ama muxuu ahaayey muuqaal gaara kama turjumayso waxay ka turjumaysaa ummadda soomaaliyeed iyo waxgaradkeeda iyo aqoon-yahankeega iyo siyaasigeeda in sidaa loo qaato ayaan muxuu ahaayey rajaynaynaa ummadda soomaaliyeedna ay fahamto xukuumadduna ay sidaa ay ku fahamto oo aanan harag shabeel loo huwanin ay muxuu ahaayey fahmaan inay muxuu aha yihiin siyaasiyiintii mas-uuliyiintii qaranka oo muxuu ahaayey doonaysa inay tashkiiliyaan xisbi siyaasadeed oo mustaqbalka hana qaada keliyanay waxaa la yidhaahdaa moogtay xadiis baan kusoo gabagabaynayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi almuslimu miraa'atu akhiihi qofka muslimkii qofka kale miraayad buu yahay adigu isma aragtid oo muuqaalkaaga ma aragtid waxaad u baahan tahay inaad muraayadaas isku daawato aad u- ayaad u baahan oo sidaas ku aragto bal inaad qurux badan tahay inaad maanta moogtay soo weji dhaqatay inaad feeratay iyo si fiican inaad feeraysanta minaha muraayad baad u baahan tahay marka maxaa loo baahan yahay inay muraayaddu saafi ahaato si ay muuqaalkii saxda ahaa ee adiga ay kuu soo saarto muuqaalkaagii saxda haddaad muraayadda dhooqayso markaasi ay muxuuha wasakowdo muuqaal khariban bay kaas iyo kuu soo saaraysaa adiga samayn gar marka inay noqoto mucaarad haddii la samey ama axzaab la samaynayo hadday noqonayso inay noqdaan muraayadii sida saxda ah muuqaalka u soo saaraysay saafihaas waxaana laga rabaa cidda isku daawanaysaay inaanay magacyo badan iyo markaa muuqaalka ka dilin si aanay iyada laftooda muuqaalkeedii aanu markaas u kharin maxaa yeele way isu baahan yihin waayo haddaad muraayaddii la celowdo waxay noqonaysaa in muu inay dhooqowdo oo iyaduna muuqaalkii kaa dishay noqonaysaa muuqaalkii kaa dishay marka waa inay muraayadduna saafi u ahaato daacad u ahaato siday markaa usoo muuqaalka usoo dhigayso adiguna waa inayd waxay tahay keliya ku tilmaanto oo saafi ka dhigto marka ani taasay iila muuqataa waa xadiis weyn qofku isma arko hukuumaddu waxay u baahan tahay ciday isku aragto golayaasheeda ha noqoto muxuuha qaranka ee mogtay baarlamaanka ama xisbiyada dhismi doona oo kani ugu horeeyo ay ha noqotee marka waxaa loo baahan yahay inay siday tahay ay ku tilmaanto iyaduna siday tahay isku aragto marka kaasaa muxuu ahay loo baahan yahay waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu
hadal imisaan hadalo hadalo wax inooma hadhine anaa dowladnimadeediyo shucuya ay baddaan lahayno hadal imisaan hadalo hadalo wax inooma hadhine anaa dowladnimadeediyo shucuya ay baddaan lahayno nabadu waa lama huraano ka hor taga muraado heshiiya walaalyaalo mudaayo toos tooso maarag toos
intaas ayaan jeclayn kusoo gabagabeeyo barnaamijka xulashada warasiyo raadiyo cadaado barnaamijka waxaa iisoo saaray in la socodsiihaya anigoo ah xasan axmed maxamed dhanka farsana waa saaxiibkay cabdisalaan axmed maxamuud tan iyo kulanti dambe waxaan kaga tayn heesta ay wada qaadeen khadrad daar iyo sidoo kale sacle qaasim naaji Thank you.